إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada dhegaystayaal warka idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday askarta dowladda federaalka ee ku sugan deegaanka jasiire ee duleedka magaalada muqdisho askari ka tirsan dowladda federaalka ah ayaa xalay lagu dilay degmada afgooye ee gobolka shabeellada hoose iyadoo weerar lagu qaaday xero askarta maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa mar kale duqaysay saldhig ciidamada dowladda federaalka ah oo ku leeyihiin deegaanka arbacow ee duleedka muqdisho jamaacada masjid ku yaalla magaalada muqdisho ayaa diiday inay ku tukadaan meyd loo keenay isku soo bax ka dhana damaca xabashada etoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose beesha dabare ayaa walaayada islaamiga ah ee baay beeca kula gashay inay jihaadka kaalin buuxda ka qaadanayso munaasabad lagu daahfuraya caalbiyood ayaa laga hirgeliyey qaybo ka mid a walaayada islaamiga ah ee galgaduud guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad u sameeyey dadka ay saameeyeen fatahadaha ee ku nool degmada qoryooley ee walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose dowladda xabashida ethoobiya ayaa xabsiga u taxaabtay xildhibaan ka soo jeeda qowmiyadda amxaarada دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran faahfaahino dheeraad ah ayaa laga helayaa khasaaraha ka dhashay weerar madaafiic ah oo lagu qaaday askarta dowladda federaalk ee ku sugan deegaanka jasiire ee duleedka magaalada muqdisho rag ka tirsan guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa shala subax madaafiic ku garaacay saldhigga ciidamada dowladda federaalk ee deegaanka jasiira waxaana la helayaa tafaasiil dheeraad ah oo ku saabsan khasaaraha ka soo gaaray dowladda federaalka ugu yaraan laba askari oo ka tirsan dowladda federaalka islamarkaana ku sugnaa saldhigga madaafiicda lagu garaacay ayaa ku dhintay duqaynta halka sidoo kalena ay labo kale ku dhaawacmeen kuwaas oo la sheegay inuu dhaawacoodu yahay mid garaab ah sidoo kale shalay gelinkii dambe guutada madaafiicda ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay madaafiic ku garaaceen saldhig ciidamada dowladda federaalka oo ku leeyihiin deegaanka arbacow ee ceelasha biyaha waxaana duqayntaas ka dhashay khasaare gaaray ciidamadii halkaa ku sugnaa ugu yaraan laba askari ayaa ku dhaawacantay madaafiicda ku dhacday xerada kuwaasoo mid ka mid ah uu dhaawaciisu noqday mid garaab ah sidoo kale howlgal qorshaysan oo ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab xalay ay ka fuliyeen gudaha degmada afgooye ayaa lagu dilay askari ka tirsanaa dowladda federaalka askarigan xalay lagu qaarajiyey degmada afgooye ayaa lagu magacaabi jiray cabdulaahi maxamed kulow wuxuuna si gaara kaga tirsanaa b s tama dharcadda dhanka bayna ciidamada milatariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xaalad dagaal culus ku qaadeen xero ciidamo ka tirsan maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin duleedka magaalada baydhabo ciidamo ku sugnaa maanyafuulka magaalada baydhabo ayaa la kulmay weerar kaga yimid ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab jamaacada masjid ku yaalla magaalada muqdisho ayaa diiday inay ku tukadaan meyd loo keenay mubaarak cumar ayaa ka waramaya masjid ku yaala nawaaxiga ex control afgooye ee magaalada muqdisho ayaa waxaa shalay ka dhacday dhacdo si aad ah loo hadalhayo taasoo ah meyd masjidka la keenay oo la diiday in janaasada lagu tukado masjidka oo lagu magacaabo waalidiin ayaa waxaa xilliga salaada duhur la keenay meydka nin oday ah balse qaar ka mid ah dadkii la socday ayaa sheegay inuusan tukan jirin salaada sidaasna loogu tukan waayey janaasada sida ay sheegeen culimmada masjidka culimmad ayaa sheegay in shareecada islaamka aanay ku bannaanayn in lagu tukado qof taariku salaad ah iyagoo soo qaadanaya adilooyin dhanka diinta islaamka ah sidoo kale culimmada ayaa sheegay inaysan iyagu baarin meydka iyo islaamnimadiisa balse ay eheladiisu jamaacada u sheegeen inuusan tukan jirin isku soo bax ka dhana damaca xabashida ethoobiya ee ku aadan qabsashada badda soomaaliya ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan walaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaa faahfaahinaya cabdiqaaliq macali cabdiweli
يقضي شد الزور من كل
kanaalka kataa'ib al ikhbaariya ayaa soo saaray filim cusub oo lagu soo bandhigayo banaanbax looga soo horjeedo iibinta badda soomaaliya banaanbaxan ayaa ka dhacay deegaanada ugunji iyo mubaarag oo ka wada tirsan wilaayadii islaamiga ah ee shabeellada hoose waxaana goobta ka hadlay odayaal dhaqameedyo iyo qaar ka mid ah dadweynihii halkaasi isugu yimid haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii ka hadlay
walaalayaal waxaan maanta banaanbax weyn oo degmada ka soo qayb galnay annagoo oo nabadoonno badan ah waxaan hadafkeenna halkan kaga caddaynaynaa annagu dooni mayno muuse camxaar iyo waxa uu wato sababta oo ah waxaan halkan fariin ugu diraynaa etoobiya etoobiya way og tahay xaarihii iyo raadadkii ay ku reebeen taariikhiga ahaa axmed imaam axmed gurey iyo sayid maxamed cabdulla xasan raximahumullah maaragtay waxaa lagu qasbay in ay cunaan hilibka cayriinka ah maarag taariikhdaas dheer ayaa maaragtay iyo cadowtinimo ayaa nagala dhexayso marka baddan soomaaliya oo la eg saddex kun saddex boqol soddon iyo saddex mayl uma ogolin hal galaas oo biyo ah in ay ka qaataan amxaara iyo murtadiin iyo kufaar iyo wax lamid ah marka insha allahu tacaala annaka oo garab taagan mujaahidiinta waxaan macnaha diyaar u nahay in aan ka xuraysano dalkeena dhammaan bugcad ka mid ah in aysan soo galin amxaaro
mu'asasada alkataa'ib ayaa wada aflaamta taxanaha ah ee lagu soo bandhigayo sida ay kaga soo horjeesteen ummadda muslimka ah ee ku nool wilaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya badda oo muuse biixi heshiiskii xaaraanta ahaa ugu saxiixay etoobiya iyadoona guud ahaan ummadda soomaaliyeed ay ka falceliyeen arrinkaasi
beesha dabare ayaa walayada islaamiga ah ee bay beeco kula gashay inay jihaadka kaalin buuxda ka qaadanayso warbixin ku aadan waxaa soo jeedinaya cabdulaahi soomaali waxaan magac allah ugu dhaaranaynaa in islaamka dhinaceena aan looga soo dhacaynin allahu akbar allahu akbar
bishan rajab ee sanadkan kun afar boqol afartan iyo shan dhexdeeda waxaan ka mid ahaa wariyaal lagu casuumay munaasabada ka dhacday magaalada yaaq barawe ee gobolka baay taas oo gunaanad u ahayd dowla diini ah oo loo qabtay boqol ka mid ah hogaamiyaasha beesha dabare uuna barbar socday kulan dhex maray wilaayada islaamiga ah ee baay iyo beesha kaas oo jihaadka looga ariinsanayay munaasabadu intii ay socotay waxaa bayco galay wilaayada islaamiga ah ee baay oo hoos tagta xarakada shabaabulmujaahidiin iyo beesha dabare munaasabadda oo ahayday mid aad u ballaaran waxay ka dhacday masjid weyn oo ku yaalla magaalada gudaheeda kaas oo rag da' walba leh ay soo buuxdhaafiyeen halka dumarkuna guryaha dhagaxa ah ee masjidka hareerihiisa ku yaalla ay harsanayeen si ay mikrofonka ugala socdaan khudbadaha muhiimka ah ee la jeedinayay intii munaasabadu socotay waxaa si weyn loo lafaguray jihaadka iyo muhiimadda uu aakhriyo adduunba u leeyahay dadka muslimiinta ah si gaar ah waxaa loo soo hadal qaaday ciidamada itoobiya ee dalkana in badan oo ka mid ah heesta waxaana carabka lagu adkeeyey sidii loo gaagteli lahaa ama loo soo afjari lahaa amxaarada qori caaradii ku joogta magaalada dinsoor oo lixdan kilomitir oo keliya uun inoo jirta iminka culamaa udiin iyo korjoogto ka socotay hogaanka xarakada shabaabulmujaahidiin ayaa lagu casuumay madasha sheekh fu-aad maxamed khalaf oo caan ku ah inuu dadka muslimiinta ku booriyey amaba ku gubaabiyey jihaadka ayaa mikrofonka lagu soo dhoweeyey
allah subxaanah wa tacaala waxaan oga shukrinaynaa allihii muslimiin naga dhigay jihaadna noo farad yeelay waxaad ogaataan allah subxaanah wa tacaala wuxuuna amray gaalada kuwa noo dhow inaan la dagaalno annaga waxaana saaran oon ku aadannahay gaalada diinsoor fadhida iyo murtadiinta inaan la dagaalno beledkaasaan beled islaam aan ka yeelno shaa allahu tacaala arrintaasna waan isla qaadannay madasha waxaa laga akhriyey bayaan beesha dabare ay ku ballan qaadayso in xabadda afka ay ka gelinayso shisheeyaha gaar ahaan ah amxaarada dinsoor fadhisa ee dhufaysiyada ku leh bayaanka waxaa kale oo beesha ku xustay inay kasoo horjeedo tilaabadii madaxweynaha maamulka isku magacaabay somalilan uu etoobiya ugu saxiixay qayb ka mid ah badda soomaaliya
beeshu waxay taageeraysaa ku dhaqanka shareecada islaamka laba beeshu waxay ballanqaadaysaa in ay la dagaalamayso cadowga ummadda soomaaliyeed gaar ahaan etoobiyada fadhida degmada diinsoor allahu akbar beeshu waxa ay ka soo horjeedaa kana dagaalamaysaa falka guracan ee uu muuse biixi ku bixiyey badda ummadda soomaaliyeed wabilaahi tawfiiq allahu akbar
sheekh cabdiweli cabdulaahi muday oo ka mid a culummada madashan lagu casumay ayaa dadka soomaaliyeed waxa uu kula taliyay inay bannaanka ka maraan inta shisheeyaha la shaqaysa oo ay ugu horreeyaan maamulada dimuqraadiga ah ee soomaaliya laga dhisay murtadka xukunkiisii in laga bara'a qaato lagana bannaan maro soomaali waa ogtihiin forbontifefa wax lagu qeybiyey golaha riddaday ka buuxaan laalaalnada hadda noo dhisan ama ha noqdo jubbaland ama koonfurland ha noqdo ama waxa weye hirshabeelle ha noqdo ama galmudug ha noqdo ama puntland ama yacni somalilan kulligood waa dawaaqiid weeye acdaada u shaqaynayso suldaanka guud ee beesha dabare suldaan aadan deerow ayaa goobta waxa uu ka sheegay in naf iyo maalba ay u hurayaan jihaadka ka socda bariga afrika gaar ahaana ay amxaarada la dagaalamayaan wadahadal oo jaray unida xarakada shabaab mujaahidiin wadahadal oo jaray wadahadalkii lagu guuloo shidi maasha allah waliyaal badan boo saga baxi kolay bayaankii la akhri karigoo woo ka arag karteen wali laga ballamay insha allahu una dad muslimiin oo agna muslimiinta in garabbisow ka dhimanoo naf iyo maalna ka beesna waa ballan qaadnay kolay reer dabar isla fadhina haanka arrinta atay inale afka kahadleesheemas isla ballan qaadnay akhwaani mee kale meesha yaallaa naf maalhaan la beesi naf walban baahayn mucaskaraadka in la guugisoo sirifin culummo aqoon-yahano ganacsato iyo nabadoonnada beesha dabare ayaa kulanka amaba munaasabadda waxa ay ka jeediyeen khudbado muhiim ah oo ku saabsan jihaadka iyo siday ugu faraxsan yihiin inay amxaarada la coloobaan beesha ayaa beyca waxay la gashay walaayadda islaamiga ee bay iyadoo kitaabka qur-aan kariimka ah ay gacanta wada saareen weliga walaayadda islaamiga ee bay sheekh xamse abujacfar iyo hogaamiyaasha dhaqanka beesha dabare iyo culamaauddiinka iyadoo ugu horreyna baycada uu galay suldaan aadan deerow
waxaan magac allaah ugu dhaaranayaa waxaan magaca allaah ugu dhaaranayaa in kitaabka allaah aan difaacayno naf iyo maalba in kitaabka allaah aan difaacayno naf iyo maalba waxaan magaca allaah ugu dhaaranaynaa waxaan magaca allaah ugu dhaaranaynaa in kitaabka allaah aan ku difaacayno naf iyo maalba in kitaabka allaah aan ku difaacayno naf iyo maalba waxaan magaca allaah ugu dhaaranaynaa waxaan magaca allaah ugu dhaaranaynaa in gaal gaala raac iyo wadaad xume aan beri ka nahay waxaan magaca allaah ugu dhaaranaynaa in gaal iyo gaala raac iyo wadaadxume aanu beri ka nahay waxaan magac allaah ugu dhaaranaynaa waxaan magac allaah ugu dhaaranaynaa in islaamka dhinaceeni aan looga soo dhacaynin waxaan magac allaah ugu dhaaranaynaa in islaamka dhinaceena looga soo dhacaynin allahu akbar allahu akbar walilaahi alxamd beesha dabare waxaa laga sugayaa kamiro dhalinta baycadan ah in jihaadka nafya maalba ay ku bixinayso waxaana baycadu ku soo aaday xilli beelaha soomaaliyeed ee walaayada islaamiga ha degan ay baraarugeen amaba indhaha kala fureen ayna dareensan yihiin khatarta shisheeyaha iyo kuwa la socdaahu ay diinta dalka iyo dadkaba ku hayaan munaasabad lagu daahfurayay ceelbiyood ayaa lagu qabtay qeybo ka mid a walaayada islaamiga ah ee galgaduud waxaa ka waramaya cabdiraxmaan beder munaasabad ballaaran oo lagu furayay ceelbiyood ayaa lagu qabtay qeybo ka mid ah walaayada islaamiga ee galgaduud ceelkan ayaa laga qodiyay deegaan u dhexeeya degmada galhareere iyo deegaanka xaaji iimaan ee wilaayada islaamiga ee galgaduud waxaa ka soo qayb galay munaasabadda odayaal iyo nabadoonno ka kala socda wilaayaadka galgaduud iyo shabeellada dhexe munaasabadda ayaa laga jeediyey kelimaad kala duwan ugu horeyn waxaa madasha ka hadlay ugaaska beesha mursad ee ugaas cabdulaahi daa'ir axmed oo u mahad celiyey dadkii ka qayb qaatay dhismaha ceelkani runtii waxaan u mahad celinaa akhyaarta iyo waxgaradka nooga yimid gobolka iyo gobollada nugu dhow sida shabeellada dhexe iyo hiiraan iyo mudug intaba u yimaadeen waxaan kaloon aad ugu mahad celinaa runtii akhyaarta safarka dheer usoo gashay oo jid usoo gasho usoo safartay oo cidda saddexiy sagaala ah gaar ahaan odasibdi soo safarkan dheer soo galay habar dille si jamaca runtii waxaa waaye aadaan ugu mahad celina waxaan kaloon u mahad celinaa runtii shalay ma ahan doraad rag badanoo waxaan arkaya tamataabada ceelka iyo gogosha say uga qayb galaan isku duubnida cidda ilaahay ha qawiyeyo
sidoo kale naqiib cali biyo oo ka mid ah nuqabada gobolka shabeellada dhexe ayaa madasha kala dardaarmay dadka wadaagi doona ceelka iyo dhammaan dadka soo xaadiray munaasabadda
waxaan laba noqda unka leeyahay eelkan horta asiga kiidiin iyo dad iyo deeqba anfaca oo barbaari horta asiga allah ka dhigo waxaa un laga ilaalaa oo inaan dardaarmaan rabaa waxa la yidhaha qabaliya qabaliya waxaa islaamku faa'iida uu leedaha la yidhi nusratu diin wa tacaawun cala alkhayr islaamku labadaas bisuu ka faa'iidaa haddaan labadaas aysan ku jirin dacuha fa inaa mumtinati nabi maxamed ileyna khayr marka in qabiil laga ilaalisho oo aan wax qabaliye la yidhaha qabiil waa fiican ya wax qabaliye la yidhaha aysan maha soo gelin intaas waa dardaarmaa dardaaranka labaad waxaa weeye nabigu calayh isalaatu wasalaam wuxuu yidhi ina allaha uuxiya ilaya an tawaadacuu xataa laa yafqaru axadun calaa axad walaa yabqa axadun calaa axad in la isu tawaaduco oo ilaa mid mid u faane laga waayo tawaaducaas uu jiro iyo mid midku xadgudba intaasba inaysan jirin baa nabigu lay dardaarmagu yidhi oo lay waxyoodaya inaad isu tawaaducdaan oo cid walba oo ceelkaas ama ha timaado ama ebed ha joogto ama ha quduur iska lahaadaanee waxaa la yidhaha tawaaduc oo fan uusan maha soo gelin oo axad axad u faana aan la arag oo mid u tawaaduca maahine mid xadgudba ama ku quuqa aan la arag intaasna waan dardaarmaa insha allah salaadiin iyo nuuqabo badan ayaa madasha ka hadlay waxayna si wadajira u soo dhoweeyeen ceelkani laga qoday deegaankani wilaayada islaamiga ee galgaduud ayaa ku dadaalaysa horumarinta wilaayada waxayna marba marka ka dambeysa ku tallaabsanaysaa mashaariic faa'iido u leh dadka ku nool wilaayada guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gurmad u sameeyey dadka ay saameeyeen fatahaadaha ee ku nool degmada qoryooley ee walayada islaamiga ah ee shabeellada hoose maxamed sheekh cali ayaa ka warramaya
janaalka wararka elkataib al akhbaariya ayaa baahiyey qaybta siddeed iyo tobnaad muuqaalada tixanaha ah ee lagu soo gudbinayo dadkii ay saameeyeen fatahaadaha roobabka filimkan ayaa waxaa lagu daawanayaa gurmadkii la gaarsiiyey dadka ku nool deegaanka doonburaale oo hoos yimaada degmada qoryooley ee gobolka shabeellaha hoose kaas oo dadkii ay soo barakiciyeen fatahaadaha uu raashiin u qaybiyey guddiga maaraynta fatahaadaha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba waa kuwan qaar ka mid a dadkii ka faa'iidaystay deeqda raashin qaybinta oo uu warramay kanaalka alkataib al akhbaariya maxamed ibraahim shure waxaan joogaa bandar beesha bandar waxaan lisay raashin haaf sokor haaf baris haaf bur laba aag sariir iyo afar kiil tamar ah khayr allaasiyo
bismillahi raxmaan raxiim anigoo ah cali cumar aadan oo jooga degmada doonburaale oo walaalaheenay walaada ah oo gacanta naga saartay raashin oo la-eg haaf bur iyo haaf sokor haaf bariis lawa ago saliid afar kiilo timir ah magaalada doonburaale nairobi maynana sii raashin oo marana ka dhekan saddex haaf iyo laba aag afar kiilo oo timir ah markaan dadkii dadkan dhibaataysan walsiini mayn leedaa kheerana hanjaazi
magacigacusmaandhaarbaxana faraanka imaade walaaya islaamka waxaan ugu wareejisay raashiin ka kooban saliid sosokor bur intaasayna siisay walaayada jasaahumullahu alkheer alxamdulilah magacay waa aadan abuukar cabdulaahi degan degmada doonburaale raashiin hadda waxaa noo sii bur sokor bariis sariir iyo timir ayaan hadda u fadhinaa inaan qaadano walaaya madaxeeda kor allaa ka dhimo ma fahantay intaan ma haysanin hadda alxamdulillah magaceeda walaayada magaceeda ilaahay hajisiiya abaalkeeda ma gudi karne janno fardoos allah ugu gudo alkataayib al akhbaariyaha ayaa maalmihii iyo bilihii tegay waxay si dardar leh u baahinaysay muuqaalada ku saabsan dadkii ay saameeyeen fatahaadihii ku dhuftay qaybo ka mid a dalka soomaaliya iyadoo guddiga maareynta fatahaadaha xubno ka tirsan ay kasoo muuqanayeen qeybihii tan ka horreeyey iyagoo dadka kasoo samata bixinaya halkii ay ku go'doonsanaayeen
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan dowladda xabashida ethoobiya ayaa xabsiga u taxaabtay xildhibaan kasoo jeeda qowmiyadda amxaarada faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
maamulka dowladda xabashida ayaa lagu eedeeyey inuu xabsiga u dhaadhiciyey xildhibaan ka tirsan baarlamaanka itoobiya kaas oo qowmiyad ahaan kasoo jeeda amxaarada oo xilligan dagaal adag kula jirta maamulka talada haya ee uu hogaamiyo abiy axmed warbaahinta amxaaradu waxay sheegtay in maamulka abiy axmed uu xabsiga dhigay dislegen jeniya degnow oo ka mid ah xildhibaanada kasoo jeeda gobolka amxaarada waxayna sheegtay in ninkan uu gudbiyey su-aalo la xiriira xasuuq ciidamo ka tirsan itoobiya kula kaceen dad aan huweysneyn oo ka dhacay waqooyiga dalka itoobiya kaasoo lagula kacay dad shacab amxaaro ah dadka amxaarada ah ayaa wax laga xumaado ku tilmaamay xariga xildhibaankan tallaabadan lagu eedeeyey abiy ayaana cirka isku sii tashay colaadda u dhexaysa amxaarada iyo maamulka talada haya dhanka kale warbaahinta amxaaradu waxay soo warisay xasuuqyo cusub oo ciidamada milatariga itoobiya ay ka geysteen deegaano ka tirsan gobolka amxaarada waxaa la soo wariyey in ciidamo ka amar qaata abiy ay si bareer ah u dileen siddeed iyo toban qof oo beeraley amxaaro ah weeraradan ayaana ka kala dhacay deegaanada laweeyah iyo ajiqan ee hoostaga degmada estiya koonfurta goondher ee gobolka amxaarada goobjoogayaal ku sugnaa gobolka amxaarada ayaa dhanka kale sheegay in lix iyo labaatankii janwari iyo sagaal iyo labaatankii janwari labada kun afar iyo labaatanka ay ciidamada abey ay si sharci darro ah laba qof oo rayid ah ugu dileen deegaan lagu magacaabo kulmisk ee hoostaga degmada lasta ee dhaca waqooyiga walloh ee gobolka amxaarada warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegeystayaal xilliga waanaga intaa